mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta halka idinku soo gudbinno xisaab xidhkii aadakuyoooanka ee dowladda puntland sida uu qabo dastuurka puntland iyo shuruucda kale ee xisaabxidhka iyo xisaab xidhka iyo maaliyadda xisaab xidhka ee hadda idin hor yaalla wuxuu ka kooban yahay faahfaahinta dakhliga iyo kharashka dowladda dhexe ee puntland isbarbardhigga dakhliga ku talagalka iyo habkaiyo dhabta dowladda dhexe ee isbarbardhigga kharashka ku talagalka iyo dhabta dowladda dhexe ee faahfaahinta dakhliga iyo kharashka mashaariicda bangiga adduunka isbarbardhigga dakhliga ku talagalka iyo dhabta mashaariicda woolbankiga isbarbardhigga kharashka ku talagalka iyo dhabta mashaariicda bangiga adduunka haddaba waxaa halka si kooban u muujinaynaa dakhliga iyo kharashka dowladda dhexe iyo mashaariicda bangiga adduunka ee bilaha janawari disembar waxaan kale oo ku muujinaynaa haraayadii u soo wareegay iyo haraayada u wareegay shaxda koowaad dhacdada dhabta ah ee dakhliga iyo kharashka dhacdada dhabta ah ee dakhliga kharashka iyo haraayada weeye shaxda waad arkaysaan waad akhrisanaysaan shaxda labaad ku talagalka iyo dhabta dakhliga ee dowladda dhexe oo kooban iyadana waa shaxdaas weeye isdhinka dakhliga dowladda dhexe ee shaxda hore idinka muuqdo wuxuu noqonayaa boqolkiiba sagaal intiisa badan waxay ka timi madaxyada dakhli ee cashuurta alaabada iyo adeegga canshuurta ganacsiga caalamiga ah iyo dakhliyada kale isdhinka ayaa u badan isdhin duruufi keentay sida xayiraadda xayiraadda ay xoolaha saareen waddammada sacuudiga imaaraadka iyo cumaan oo iyaguna saameeyey dhoofka xoolaha iyo gaadiidka badda oo aan imaan jirin oo yaraaday sidoo kale canshuurta gadista oo xilligii lagu tallaabsaday in la hirgeliyo ay shacabku cabasho ka muujiyeen kadibna dawladdu tixgelisay duruufaha abaaraha iyo xoolaha dhoofla'aanta dibna loo dhigay sidoo kale waxaa kaloo iyaguna isdhin dakhli qayb ka qaatay ganacsatada iyo hay-adaha sharciga fulinta oo aan lahayn aqoon ku filan ee cashuureed tababarna aan helin ku filan shaxda saddexaad waxay muujinaysaa dheeriga iyo dhinnaanshaha dakhliga janawari ilaa disembar shaxda afraad ku talagalka miisaaniyadda iyo dakhliga dhabta ah ee baanka adduunka iyadanoo intaas weeye isdhigga mugga leh ee ka muuqda dakhliga mashaariicda bangiga adduunka qaybtiisa ugu weyn waxay ka timi shirkado loo qaatay in ay dowladda ka caawiyaan dibu habaynta maaliyadda sharciyadda shaqaalaha iyo tiknolojiyadda oo shaqadooda dib uga dhacay ugu dhacday sida ka muuqata shaxda hoose mashruuca iskoor oo miisaaniyadda waxba inuu kama hirgelin dowladda puntland shaxda shanaad waxay muujinaysaa dhinaanshaha mashaariicda bangiga adduunka iyaduna muujinaysaa shaxda lixaad soo koobista kharashka dowladda dhexe ee sannadka mudanayaa isdhinka ka muuqda kharashka dowladda dhexe oo noqonaya boqolkiiba kooyo toban ayaa waxaa keenay isdhin dakhli ee aan kor ku soo xusnay farqiga u dhexeeya isdhinka dakhliga iyo kharashka oo ah boqolkiiba labo ayaa wuxuu ka yimi lacag shilin soomaali ah oo noqotay dhaqanka bax dibna markii gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliya laga soo diiday shacabka reer puntlandna sidoo kale qaadan waayeen ayaa waxaa dawladdu garowsatay in lacagtaas oo haddii mushahar lagu siiyo ciidamada iyo shaqaalaha dawladda aysan ka soconayn loo aqoonsaday dhaqanka bax sidaa darteed laguna kaydiyo khasnadaha dawladda ilaa amar dambe shaxda toddobaad ee kharashka dawladda dhexe ee janawari iyo disembar iyadana waa taas oo akhrisanaysaan shaxda siddeedaad soo koobista kharashka bangiga adduunka ee sannadka gebagabo mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa xusid mudan in nidaamka maaraynta maaliyadda puntland ifmas oo soo bilowday labaatankii bishii koowaad uu inaga caawiyey ku dhaqanka miisaaniyadda oo sida idinka muuqata xisaab xidhka idin hor yaalla aad u ilaaliyey madaxyada isaga oo keenay in madax walba ku ekaado intii loo qoondeeyey oo keli ah waxaa kale oo hadda wasaaraddu ku howlan tahay in ay la timaaddo qorshe lagu casriyeynayo laguna ilaalinayo ururinta dakhliga iyada oo ay talabixinno wax ku ool ah naga siiyeen khuburo caalami ah oo bangiga adduunku naga caawiyey wasaaradda ka caawiyey oo qayb ka ah maaraynta maaliyadda oo intiisii bandhayd fulinteedii lagu dhex jiro intaa kadib waxaa halkan uga mahad celinaynaa guud ahaan madaxda iyo shaqaalaha gobollada kala duwan ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale waxaan si gaara ugu mahad ugu celinaynaa xafiiska xisaabiyaha guud oo mar walba ku howlan xil weyna iska saara sida ay u soo gudbin lahaayeen xisaab xirta fatiran oo lagu kalsoon yahay ugu dambayntii mudanayaal iyo marweyin dastuurka dowladda puntland iyo shuruucda xisaabta xisaabaadka iyo maamulka maaliyaddu waxay qabaan in golaha wakiilada la hor keeno xisaab xirka sannadkii xilligan oo kale sannad walba si loo oggolaado sidii loo maamulay miisaaniyaddii goluhu ansixiyey sidaas darteed waxaan idin hor yaalla xisaab xirkii waxaan golaha sharafta leh ka codsanaynaa inaad gudbisaan xisaab xirka dowladda puntland